marka hore waxaan leeyahay waa inna lilah wa inna raajicuun octoobar tan octoobarteedii hore labada kun iyo afar iyo tobankii qaraxii ka dhacay warshada hargaha iyo octoobar tan waa laba maalmood oo marna toddobaatan qof ay dhinteen marna ay dhinteen dad saddex boqol qof ku dhow oo ilaa hadda meydkii la baarayo marka waxay ka dhigan tahay maalin madow waxayna ka dhigan tahay in mas-uuliyadda qaraxa la qaado in madaxda amniga dadkan la xasuuqay in jawaab dowladdu ka bixiso in mataqaanaa dadkii kontaroolada joogay ee gaarigan damiitay maxkamad la keeno in hadda kabacdi amniga wax badan laga ilaaliyo oo ah meelaha dadku isku imanayaan in amnigooda laga fikro
waa tahay dabcan ilaayaa hadda su-aalo amniga la xiriira ayaa la iska weydiinayaa sida jegboontiyo amaba baro kontarool oo ciidamada dowladda ay joogaan gaar ahaan kuwa xasilinta oo xukuumaddu horey ay u aas-aastay sida uu gaarigan kusoo gudbay maxay noqon kartaa marka caqabadda amaba ciqaabta saraakiisha halkaa joogtay
ciqaabtu waa sharciga baaritaanka iyo saraakiisha la baaraya muhiimaddu waxa weeye dadka shacabka ah haddaanay sharciga dhowrin oo shidaalka waddada lagu gado oo rasaasta waddada lagu gado oo mataqaanaa dadku waddada fadhiistaan amniga dadkaata cadow ku ah waxaa muhiim ah sarkaalka amniga ka shaqaynaya in xuquuq la siiyo inaan waddada shidaal la keenin inaan rasaas la keenin inaan dadku aanay waddada soo gelin in sharcigii kala dambaynta adduunka lagu noolyahay oo ah dadku waddaday marayaan haddii mataqaana ay maqaayad ku taallo hadday maqaayad qaad ku taallo haddii qof mataqaana uu si sharci dara wax ugu iibinayo marka amnigu waa noocyo badan yahay marka waxaa rajaynayaa in xasuuqan shacabka soomaaliyeed in laga baran doono sharcigo la tixgeliyo iyo qof kastoo mas-uuliyadda amniga leh in loola xisaabtamo marka labada waa loo baahan yahay shacabkuna inay xisaabtamaan dowladduna inay xisaabtanto labada waa loo baahan yahay maxaa dowladda federaalka madaxdeeda looga baahan yahay
madaxda dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay mataqaanaa meesha laga soo weeraro waa afgooye waa beriire waa marka waa qoryooley waa baraawe waa jilib waa ilaa kismaayo in la xoreeyo oo dadkan mataqaanaa tobanka sanaa waddankan gacanta ku haya waxa weeye xamar mar kasta waxaa laga soo abaabula gobolka shabeellada hoose arrintaas arrin qarsoon ma aha waxaa looga baahan yahay shacabka soomaaliyeed dadkooda la xasuuqiyo dowladda iyo madaxdaba in mataqaanaa al-shabaab gobolka shabelada hoose laga xoreeyo inta gobolka shabeellada hoose al-shabaab haystaan dadka xamar nabad ku seexan maayaan
waa tahay qaraxan maalintii u dhacayay oo sabtida ahayd galabkii sabtida maalintaa waxaa beriira ka soo baxay ciidamadii milatariga dowladda federaalka oo xagga dhaqaale xumada saraakiisha ay sheegeen in halkaa looga soo baxay saraakiil goobjoog la hadashay marka labada arrin bal ka waran
sida aan waran ku hayno dowladda maraykanka oo dowladda soomaaliya kala shaqaynaysa xagga amniga ciidan badan baa berdogo lagu tababaray taliyaha ciidanka iyo wasiirka gaashaaniga ilaa hadda waxaa lagu haystaa inay hub badan ay gateen inay shidaal badan gateen baaritaanku wuu socdaa united nationku baaritaanka way haysaa fadeexaddu inay dowladdu qarisa ma aha saraakiisha hubka gadatay saraakiisha mataqaanaa hubkan ay al-shabaab ay maalunba gadanayaan ee ganacsatadu ay ka gadanayso ee ganacsada al-shabaabka ah baarlamaanku waxaa muhiima inuu dhaqso mataqa u ansixiyo xeerka la dagaalanka argixisada marka shacabkan masaakiinta la laynayo waxaa laynaya nin ganacsada ah waxaa laynaya ka hubka gadaya waxaa laynaya ka dowladda federaalka madaxda ka ah waxaa laynaya mataqana kakaan qabiilka ah waxaa laynaya wadaadka beenta ah intuba mataqaana mas-uuliyadda way leeyihiin marka waxa weye arrintani oohin bay naga keentay arrintan intaan ka badan uma dulqaadan karno in adduunka o dhan lagu qoslo saaka shaqadii waa tegi kari waay waxa la yidhi hadduu qofku isdilay muu keligii isdilaya seeba ku keena inuu shan boqol qof dilo su-aasha way su-aasha qofba qof ka jawaabi karaa ma jiro hadduu qof isdilayo muu keligii isdilaya muxuu dad soomaaliyeed idaacad soomaaliyeed dukaan soomaaliyeed wadda soomaaliya soo aadaya marka dadka u sahlayay intaas waa in dagaal lagu qaada jihaad ah shacabka ibdhagaysanaya waa in dadkan jihaad lagu qaadaa
waa tahay marka sidee bay kula tahay in dowladdu hadda ay ay ugu howlgeli karto arrinta amniga oo meel xasaasi ah maraysa
hubkana la siiyo haddaan ugula aamini karayn shidaalkana la siiyo haddaan ugula aamini karayn dawadana la siiyo haddaan ugula aamini karayn dowladdani waxay ku dhawaaqday saddex qodob musuq maasuq qodobka ugu horreeya weeye hadda waxa weeye dad badan baa isweydiinaya maxay isku casileen wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha gaashaandhigu labadu waxay isku casileen culays dowladda maraykanka uga yimid dowladda soomaaliya xaaladdaa xaalad qarsoon ma ah musuq maasuq wuxuu marayaa raashinka ciidanka in la iibsado ciidanka muxuu ah lacagtooda la qaato haddaanan wadankan la xisaabtamin oo aan amniga wadankan lala xisaabtamin dhibaato laga bixi maayo marka waxa weeye waxa ugu dar waxa weeye qorigii haddaan askar lagu aamini karayn si amni looga hortagi karaaba oo askar mushaarkiisa aan la siin karin qorigii inuu shan boqol oo dollar yahay qorigii ka weyna ay yihiin shan kun oo dollar konton kun oo dollar dhibaatada way dhaabtay amniga taan hubkii ciidanka lagu aamini laaya
waa taa marka maxay noqonaysaa arrintan hadda qaraxan dhacay maxaa soomaaliya uu uga dhigan yahay waxaa la leeyahay waa qaraxii ugu saameynta badnaa sidaad la socoto taariikhdana ku xusan
waxa weye qaraxan wuxuu ka dhici wuxuu ka dhacayaa boosaaso wuxuu ka dhacayaa garowe wuxuu ka dhacayaa kismaayo wuxuu ka dhacayaa baydhabo wuxuu ka dhacayaa xamar meel kasta oo shacabka soomaaliyeed la waxa weye dowladdan waxaa shacabka waa la ciqaabayaa dowladdan shacabkaa taageersan waxayna uga dhigan tahay haddaanay haddaan saraakiisha ciidanka iyo dadka dadkan la shaqeeya aan xeerarka la dagaalanka argagixisada aan la ogolaan iyo haddaan askarta iyo ciidanka xuquuqda la siin iyo haddii qof kastoo musuq maasuq sameeya aan la qaban waxa weeye dowladdu way ogtahay dadka saraakiisha dhegeysanaya way og yihiin hub badan baa la iibsaday qalab badan baa la iibsaday oo caalamku la siiyeen baabuur badan oo bulayt ah oo rasaasta celinaysaa la iibsaday waxa weeye shacabka iyo dowladda waxa baabi'inaya waa musuq maasuq haddaan musuq maasuqa la qabanna waddankan ma hagaagayo waa qodobka qodobka aan saxaafadana u sheegayo qof kastana caawa ku saxan shantaa boqol ee qof waxay u dhinteen musuq maasuq nin boqol kun oo doolar qaatay ama nin qaatay kun doolar ama nin qaatay muxuu ahaa hubkii lagu waardiinaya iibiyey intaas dadkaas u baabi'in maanta waa tahay dadka arrimaha siyaasadda ka falanqooda diblomacy waxay leeyihiin arrintan waxay u dhacday habacsanaan dhinaca ammaanka oo jirta iyo maamuladii iyo dowladdii federaalka oo xoogga saaray arrimaha siyaasadda arrinta adigu ma qabtaa
arrintaa ma qaba anugu arrintan shacabkan la laayay oo baabuurkaas xamuulkan la keenay waxay tahay astaan iyo fadeexa lala dabacsan yahay in musuq maasuq waddanka lagu qariyo shacabkaa la indhatirayaa waxa weeye mataqaana dowladdan ayaa la indhatirayaa waxa weeye prime ministerkii madaxweyne wax fiican bay sameeyeen gurmud qaran baa la sameeyey gargaar qaran baa la sameeyey anugu waxaan qabaa hubkii iyo qalabkii adduunkana siiyey xaggee la geeyey yaa qaatay warbixmaan hoos ku helayna waan ognahay hubkii iyo ciidankii belidool u tabaray ciidamadii berire ciidamada ka saaray yaa laayey dadkee ciidankii laayay sagaashan qof baa hadda lagu laayey oo ciidamo lasoo tababaray ah hubkoodii baa la iibsaday shidaalkoodii baa la iibsaday mushaarkoodii baa la qaatay dowladdu shantaa boqol ee qofa dhimatay waxaa ka mas-uula musuq maasuqa ku jira xoogga dalka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga